webiga shabeelle ayaa ku fasahay tuulada kurshaale iyo deegaano ku dhow kuwaasoo ku yaala duleedka degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe iyadoo biyaha ay ka galeen beeraha iyo xaafadaha tuulada qoysaskan oo u badan haween iyo carruur ayaa degan meelaha taagga ah ee u dhow tuulada si ay uga badbaadaan fatahaadda qaar ka mida qoysaskan ayaa ka warramaya duruufaha haysto iyagoo dowladda ka codsaday in gargaar lala soo gaaro musiibaa waayo oo ilaahay noo keenay ilaahayna waa ku shukraynaa alxamdulilaahi rabbialcaalamiin hadduu jiro maamul hadday jiraan hay-ado wixii muslin ahoo muslimka ka diir naxayo dhan inay muslimkan u soo gurmadaan biyahan waxaa ku jirnaa adi laba bilood iyo bar bishii saddexaada noo socota adi saanaa marna duurka siiroodaynaa marna biyaha u joognaa marnaba iska wada tagnaa oo leenaa intaa aadnaadin waa soo noqaynaa guriga imaahayna waa noo soo gelayaan waa ka baxaynaa nafta xanuun ay leedahay maanta annaga waxaan joognaa haddaan reer balcad kaasata tuulooyinka hoos yimaada amba balcadba xilliga aan ugu nasiib xumaynaan joognaa maxaa yeele maanta waxaa noo kulmay in maaragtay dalagii aan tabcanay iyo guryihii aan ku hooyey jarnaba iyo intaba biyo naga galeen markii fatahaadina mar iyo laba ma joogno way nagu soo badsatay markii waxaan codsadahaynaa maanta in maaragtay uun gargaar iyo waxyaabo maaragtay nala soo gaarsiiyo oo maaragtay hay-adda maaragtay masiibooyinka iyo maareynta ay nala joogaan waxaan si gaara iyo maaragtay si muuqataba aga codsadahaynaa in markaasood gargaar nala soo gaaro maxaa yeele dadkii malaariya way ku kacday baahiyo oo daawo xumo waa iska jirtaa ee qutub daruurigoodii mehiga ewalba dadkan dad beeraaley ayay ahaayeen dadka beerihiina biyaa ka gooyey maaragtay xoolana ewalba saasa ma lahaynoo xoolihina abaaraa ka laysa markii waxaan codsahaynaa in nagala soo gaaro oo markaasoo gargaar in naga soo gaaraan ayaa codsaynaa maxaa yeele baahida maanta maanta xilliga aan ugu nasiib xumaynaan joogna haddaan nahay reer balcad dhammaanba waxaan ka codsanaynaa iyo hay-adaha amniga iyo dawliga iyo wasaaradaha waxaan ka codsanaynaa biyahan dadka masaakiina saan dhibkan u geysta tuulooyin dhanna ka yimida ilaa xawaadle ilaa halahaan ilaa balcad biyahan saanay u wada socdaan wax hadda oo qof wax ka galana ma aha dadkii waa kuwaanaa guryahooda saanay u wada yaalliin dhibkaanay ku jiraan bannaankaasayna ka jiifaan hadda gurshaale saan ay tahay laba kun iyo dhowr qof wadaa deganeed waana bannaankii aga baxday buulaabtow sidoo kale waa duurkii aga baxeen busley tuulo layidhaha waa ka baxday ilaa iyo qaybtan hadda waxaa dadka wuxuu aruura bannaanka bacaadkii bacaadka maxaa lagu cuna waa may marka ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka codsanaynaa inuu musiibadan naga dulqaado awalan maxaa yeeley ilaahayaa looga sheegtaa ilaahay meel ha nooga diro webiga shabeelle ayaa inta badan fatahaad ka sameeya goobaha uu maro markii la gaaro xilli roobaadkan iyadoo ay ka dhashaan khasaare hantiyadeed barakac iyo dhimasho